goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa fursado shaqo ka helay qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada beledweyne islamarkaana kasoo qalin jebiyay jaamacadaha ku yaala dalka dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay iskuulada cumar bin khadaab al luqmaan iyo abu hureyre ayaa markii hore aan haysan wax shaqo ah haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka heshay iskuulada ku yaala magaalada beledweyne islamarkaana macalimiinta ka ah ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo waxa ku dhaliyay inay macalimiin noqdaan magacaygu waa cabdi cabaas maxamed kana mid ah macalimiinta da-da yar ee markaasi wax ka dhiga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iskuulada markaasi waxaan ka dhigo waxaa kamid ah iskuulka cumar bin khadaab waxaana dhigaa maadooyinka markaasi kala ah cilmiga bulshada iyo sayniska la qabta ama la bartaan ahaan waxaa aaminsanahay inay macalinimo ay tahay macalinimada taasoo markaasi tahay inaad markaasi bulsho dhan ama dad aad soo saareysid oo wax ugu wanaagsan markaasi inaad dad soo saarto ama dad markaasi waxaysan garinin inaad barto inkastoo caqabado badan markaasi ay leedahay intaad ardada ku dhex jirto laakiin waa sabir iyo dulqaad markaasi sidoo kale nolosheedana aada iyo aada wax ayay ka bedeshay maadaama markaasi aan ka mid ahay macalimiinta da-da yarka ah markaasi mustaqbalna ka leh inay dad soo saaraan sidoo kalena dhalinyarada kale waxaan ugu baaqayaa inay diiradda markaasi ay saaraan inay markaasi macalinimo ay noqdaan ama markaasi educationka ay noqdaan oo bulshadooda maanta ay wax soo saaraan bismillahi raxmaan raxiim magacaydu waa bashaar cabdi aadan waxaan ka tirsanahay macalimiinta da-da yar ee kusoo biirtay macalinimada waxaan dhigaa oo aan macalin ka ahay iskuulka alluqmaan xirfadda macalinimo waxaa igu dhiirageliya inaan kusoo biiro macalimiinteyda oo anigana hobbigayga ayay ahayd maasha allah waa macalinimada waa xirfad aada u wanaagsan maasha allah macalimiinteyda aad iyo aad ay umahadsan yihiin iyo maamulka iskuulka alluqmaan markaan kusoo biirayay xirfadda macalinimo goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay fursado shaqo u noqotay qaar ka mid ah dhalinyarada waxbarata ee ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne kuwaasi oo haysatay shaqo la-a baahsan